jimca wanaagsan dhamaatiiba dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo beerola qodobada saake warka iyaga aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro nolol maalmeedka qoysaskooda ka maareeya kala iibinta xoolaha beledweyne fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ku dhawaaqday inay u taagan tahay qabashada xilka guddoomiyaha midooda afrika ololo nadaafadeed oo laga sameeyey degmada salaxley xarun haweenka lagu bari doono xirfadaha farsamada gacanta oo laga dhagax dhigay deegaanka janay cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo buug ka hadlaya istaraatiijiyada kubaca ah iyo isbeddelka ganacsiga gaarka ah loo leeyahay oo lagu soo bandhigay hargeysa wararka caalamka intiisa kale saaki waxaad ku maqli doontaan dhakhaatiirta da-da yar ee kuuriyada koofureed oo shaqada joojiyey mar kale ismaqal wanaagsan akhyaarteena dhegeysanaysa ay kuna soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waa jimca taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha saddexaad sannada laba kun afar iyo labaatan subaxaan saaka ahna anigu cabdimajiid maclin aweysah ayaa idiin waramayo aynu ku bilownay dhalinyaro nolol maalmeedka qoysaskooda ka maareeya kala iibinta xoolaha beledweyne faahfaahinta warbixintan waxaa soo jeedinaya waryahyaga bilaal daahir waaney
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ka shaqaysata suuqa xoolaha xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne iyaga oo ku shaqaysta xirfadda dalaalnimada si ay ugu helaan nolol maalmeedka qoyskooda dalaalka ayaa u dhexeeya qofka iibsanaya xoolaha iyo kan laga iibinayo waxa uuna labada dhinac kagala hadlayaa qiimaha ku habboon ee ay ku qanacsan yihiin qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta xirfaddan dalaalnimada ayaa raadiyo beerula ugu waramay qaabka ay u shaqaystaan iyo sida nolosha reerkooda ugu maareeyaan annagu dalaal haddaan nahay waxaa waaye suuqaasaa joognaa oo suuqa galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan suuqaas kabalaasaa joognaa dalaalaa nahay inkastoo nolol maalmeedkeena aan ku haysano maalina waa la waayaa maalina waa la helaa xoolaha noocyadooda kala duwanaan gadnaa sida eriga looda geela iyo dameeraha intaba aan gadnaa maasha allah xoolaha aan gadno eriga neefka ariga markaa qof micnaha kuu keensado ii gad ku yiraahdo oo neefkaas eriga qof marka uu kaa gato neefka qofkii oo kaa gadanaya neefka marka uu ku yiraahdo neefka micnaha afartan dollar iga sii afartan bannaan waan kaa gadnaan dhahnaa neefka qofkani waa loo sheegaa afartan bannaan neefka aan kuu gaday ariga ah ii gad markuu ku yiraahdo waa loo gadaa afartankii marka uu dhiibo ninka hal doolar oo dalaal ahaad leedahay oo neefkaas hal doolar aad ka qaadaysaa neefkiiba waa ariga ninka gatiyaana laga qaadaa halkaas doolar afartan iyo koob uu bixinaa markaas afartan ninkii lahay neefka keenayaa iskale halka doolarne dalaal waaye halkaas dalaalka wuxuu qofka u dhiibaa neefkii ou kaa gatay markii haddii lagu qabsado inuu adiga kuu yimaado neefka oo loda waxaa la dalaalaa sideed doolar looda sideed doolara la dalaalaa marka dibidana shan doolara la dalaalaa haddana gruub gruubaa layskugu xiran yahay maalan kasoo qaad faa'iidada labaad waxaa weeyaan kasoo qaad hadda annaga markaan iska soo qaaday ilkacasoo kale gruubka annaga waa shan shanteenaas waa isku xirannahay maalan haddii ay timaado saddex neef oo lo ah neefkii lodaa waxaa loo dalaalaa sideed doolar sideed lagu dhuftay saddex afar iyo labaatan loo qeybiyey shan markii la yirahdo afar dool dhibic sideedaan u malaynaa waa wax intaas la eg macnaha markaad iga weydiisay faa'iida faa'iidada aan ku haysano faa'iidada aan ku haysano waa bulshadan u joognaan u adeegnaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya xirfada kala duwan
oo mahadsan yahay bilaal daahir waaney oo faahfaahinta warbixintaasi soo jeedinayay markana fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa ku dhawaaqday in ay u taagan tahay qabashada xilka guddoomiyaha midooda afrika sida faahfaahinta warbixintan uu ku soo jeedinayo aadan cabdi axmedda waa tahay dhegeystayaal inaga raadhi ahada ololo nadaafadeed ayaa laga sameeyey degmada salaxley ee somalilan degmada salaxley ee gobolka maroodijeex maamulka somalilan ayaa waxaa maanta laga sameeyey ololo nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda magaaladaasi ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ka qaybgeli maamulka magaaladaasi xubnaha golaha deegaanka shaqaalaha dowladda hoose iyo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada salaxley ee gobolka maroodijeex maxamed cabdi maayirka degmada salaxley oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo shacabka ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmadaasi waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha degmada salaxley oo runtii si qurux badan uga qayb qaatay ololahan oo ay hogaaminayaan ururada haweenka oo runtii ku ammaanan hawshan ka shaqaynta arrimaha bulshada ee degmada waxaa sidoo kale iyagana u mahadnaqayaa odayaasha deegaanka oo ay hogaaminayaan guddida wanaag farista guddida degmada oo runtii si qurux badan degmada iyo maamulkaba ula shaqeeyey iyaga la'aantoodna aan waxba lagu noqdeen ee runtii een, xashiishka ama saniteshka laga shaqeeya waa shayga ugu fudud ee ugu yar ee la qaban karo ee aan dhaqaale kaa doonahayn markaa ka dowlad hoos ahaan iyo kaa maamul ahaanba waxaanu heegan iyo diyaaru nahay inaan magaalada xashiishka ka nadiifino inaanu bulshada u shaqayno qaar ka mid ah xubnaha ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda ololahan uu u leeyahay degmada iyagoona baaq u diray bulshada kale ee ku nool degmadaasi بسم الله الرحمن الرحيم saaka waxa weeyaan ololada nadaafadda khamiista kaasoo een, maalin kastoo khamiisa aan nadaafadda ololaha aan samayno markaa saaka macal guddoomiyihii degmada ayaan nagala qayb qaatay ololaha nadaafadda oo saaka oo khamiisa kaasoo ah mid joogta ah oo horena loo waday dibna loo wadi doono dadka faraha badan ee ragga iyo haweenka isugu jira iyo dhallinyarada iyo waayeelkaba isugu jira waxay u soo baxeen si ay maanta uga shaqeeyaan eh, nadaafadda magaalada lixda maalmood oo kale shaqooyinka eh, maxaan ku dhahay caadiga ah dadku ku shaqeeyaan ee adduunyada lagu helo maalintanna waxaa laga shaqeeyaa shaqadaa ajarka laga helayo qof kaste oo soo baxay oo shaqadaa qabtay cidina waxba ku siinayso ilaahay aan ahayn iyo iyo ajarka uu helayo marka ilaahay subxaana watacaala ha u laabalaabo qofka hal qodax ka qaada oo dariiqa ayaa ajarkiisa laynoo sheegay maanta nadaafaddii baa laga shaqaynayey laakiin halkan dhaliishii taalla waa golaha deegaanka xaqiiq weeye waa golaha deegaankay ka mid ahay ayaa dhaliishu taalla golaha deegaanka waxaan halkan u marinayaa saaxiib bayaa halkiiba inoo doorto hargeysana maaha inuu iska jiifnaa maaha shaqadii qulahayd oo u soo tartarna laynoo doorto waa inuuna xashiiska faraagelino horta golaha deegaanka u taa ogsoonaada inaynu suur soo xidhanno inu labisano inu higtayna xidhanna xaaraanba shaqadii laynoo doortaa bayracsan xashiishkii iyo saaladii dameeraha iyo saaladii xoolaha iyo garawaagii ayaa sagaalka mudanaba u yaalla waxaan leeyahay mudanayaasha degmada ka soo xaadira halkii laydiin doorto way bayraacsantay waxa maanta kama dambaystiya maadaama uu isbeddel cusubi dhacay ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada salaxley ee gobolka maroodijeex ee somalilan ayaa ah mid toddobaadkiiba mar laga sameeyo degmadaasi kaasi oo ka qayb qaata bilicda degmadaasi waa tahay dhegeystayaal warkaas subaxnimo ee raadiyo beelul ayaad maqlaysaan markana muqdisho foosiyo yuusuf xaaji aadan ayaa ku dhawaaqday in ay u taagan tahay qabashada xilka guddoomiyaha midooda afrika faahfaahinta warbixintan aadan cabdi axmed ayaa soo jeedinaya
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya xildhibaan foosiyo yuusuf xaaji aadan oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay tahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha midooda afrika xilkan ayaa waxaa u sharaxan musharaxiin badan oo tartan adag u geli doono sidii ay ugu guuleysan lahaayeen hoggaanka midooda afrika wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya xildhibaan foosiyo yuusuf xaaji aadan ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda uu soomaaliya u leeyahay xilka midooda afrika oo ay soomaaliya u sharaxan tahay
shirkan jaraa-id waxaan maanta ugu talagalay inaan ku caddeeyo ama ku shaaciyo ku shaaciyo inaan ahay ama u tartamayo guddoomiyaha ee midowda afrika oo s- ee doorashadan la qaban doono shan iyo labaatanka bisha soo so bisha febraayo ee sanadka soo socda ee waa muhiima inaan eh, idinla wadaago sida ay u tahay eh, lagama maarmaan inay soomaaliya tiigsato meelaha caynkaas oo kale waa position aad iyo aad u anfici doono ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo afrika qofka qabanaya hadduu ugu hagar baxo oo howlaha dhex yaalla uu sida loo doonayo wax uga qabto soomaaliya waa dal muddo dheer dhibaato ku soo jirtay waa dal indhaha aada loogu wada hayo waa dad dal soddon sannadood aan arag xasilooni iyo nabad una baahan meelahaas oo kale inay gaadho si ay wax badan uga qaban karto soomaaliya weligeed positionka ma hiigsanin marba isku daday toddobaatanadii hore ee markaana laguma guulaysanin koob iyo lixdan sano ama laba iyo lixdan sano ee iyadoo asaaso ka ah soomaaliya fursaddaa may helin labaatankii sannadood ee u dambeysay waxaa ee, ka madax ahaa central africa south africa west africa laakiin soomaaliya marna ma qabanin ee, xilkani waxa weeye xil sida africa ku heshiisay ah ee, wareegto oo rijanadoo shanta rijan ee africa ah marba mid qabto markan soo ee, waxaa le barigaa leh barigana hadda waxaa ka sharaxan innaga iyo kenya inta caddaysay wax soo bixi doona lama oga laakiin fursadda aan leenahay aad bay u sarraysaa haddii aan dadaalkeeda galno Een, shanta ee, sha- afar iyo tobanka dal ee bariga afrika ku yaala run ahaantii waxaad moodaa soomaaliya in il naxariisa lagu wada eegayo hadda meelo yaryar markaad ka tagto haddii soomaaliya kursigaa ku guulaysato kursiga maaha foose yuusuf xaaji aadan kursiga waxaa ku qoran soomaaliya haddii aanu ku guulaysano kursigaas waxay noqonaysaa wax badan badan badan oo qabsoomi la'a inay qabsoomaan soomaaliya u qabsoomaan afrikana u qabsoomaan runtii sababtoo ah innagu waxaynu nahay eh, dawlad yar eh, dawlad eh, dad firfircooni maaragtay ay ay ay ka soo jeedaan Eh, dad badan baa aamin inagu qabi kara Eh, afrika badan baa haddaba u helan inay waxay nala qabato oo u diyaarsan markaa soomaaliyay u taallaa iyo soomaaliday u taallaa kursigaa sidii laysu garab taagi lahaa sidii wax loogu qaban lahaa sidii kambeynka iyo ololaha loo wadageli lahaa doorashada xilka guddoomiyaha midooda afrika ayaa la qaban doonaa shan iyo labaatanka februaayo sanadka labada kun labaatan iyo shanta haddii xilkan ay ku guulaysato soomaaliya xilligan waxa ay soomaaliya u tahay fursad weyn maadaama aanay soomaaliya horey u qaban xilka ugu sarreeya midooda afrika
xarun haweenka lagu bari doono xirfadaha farsamada gacanta ayaa laga dhagax dhigay deegaanka janna cabdalle ee duleedka kismaayo xawaluul aadan xuseen ayaa faahfaahinta warbixintan soo jeedinaysa
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland ayaa deegaanka janaa cabdalle ka dhagax dhigtay xarun haweenka wax lagu bari doono xaruntan ayaa waxaa baahi weyn u qabay haweenka ku nool deegaanka janaa cabdalle iyo tuulooyinka hoos yimaado wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa sheegtay in xaruntan haweenka lagu bari doono farsamada gacanta iyo waxbarashada aas-aasiga ah waxaan rabnaa meeshaan maanta waxaan dhagax dhigay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanta qaybteeda jannaay cabdalle halkan xarun baan ka dhisi doonaa xaruntaas oo haweenka jannaay cabdalle lagu bari doona farsamada qaybaheeda kala duwan waxbarashadii dadka waaweyn gabdhaha aanan waxbarashada helin ee- ee maxay ahayday ee, jannaay cabdalle degan insha allaahu qaybo kala duwan ayay noqon doontaa aadaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan maanta halkaan aan ka dhagax dhigno aad iyo aad aa u mahadsantihiin xaruntan ayaa wax badan ka bedeli doonta baahiyaha waxbarashada ee ka jira deegaanka janaa cabdalle ee maamulka jubbaland
waa imaadsan tahay xawluul aadan xuseen markaana hargeysa buu ka hadlaya istaraatiijiyadda kubaca iyo isbeddelka ganacsiga gaarka loo leeyahay ayaa lagu soo bandhigay magaalada hargeysa waryahyaga sacdiye maxamed maxamuud ayaa faahfaahinta warbixintan soo jeedinaysa
magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigaya buug ka hadlaya istiraatiijiyadda kobaca iyo isbeddelka ganacsiga gaarka loo leeyahay oo uu qoray la taliyaha madaxweynaha maamulka somalilan ee arrimaha dhaqaalaha doctor cismaan sheekh axmed munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka somalilan maamulka jaamacadda hargeysa dhalinyaro aqoon-yahano haween iyo marti sharaf kale doctor cismaan sheekh axmed ayaa ka waramaya waxyaabaha uu buugkan ku saabsan yahay iyo marxaladihii uu soo maray qoritaanka buugkan
private sector led waxa weeye dhaqaalihiina private sectorka iyaa wada kuwa sagaashan waa private sector dowladdu kuwa tobanuun bay ku leedahay g d p-ga waddanka cashuur bay qaadaa adeegyay ku bixiysaa ama nabad ha ahaato iyo security ama ahaato some other basic services laakiin dhaqaalaha weliba industrialization iyo horaa loo socda iyo capacityga wax lagu soo saarayo alla koobiyo marka la leeyahay it is the private sector growthna waxa weeye dee growth la-aan dhaqaalo kobca la-aantii shaqo la abuuri kari maayo
qaar ka mida xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ka waramaya qiimaha ay leedahay in laga hadlo arrimaha dhaqaalaha somalilan waxaan topigan uga fadhina maantana waxa weeye somaliland private sector led growth and transformation strategy oo buu ka qoray horena uu soo bandhigay maantana aan doonayna bal in academiga ardayda uu soo barsangareeyo iyo intellectualiska idinkuna aan su-aalo waxay qabtaan iyo discussion in la gallo haddii lahay sida ay u tahay aqoontu waxaa la yaab lay u tahay iyo sida buugaagta loo akhriyayo iyo waxaa aqoon laga faa'iidayo taa waxaan leeyahay buuggaa kolley maanta wayna ka faa'iidaan kol haddii dhaqaalihii somaliland oo experti ku qoray oo muddo dheer dhan ka soo shaqaynayay waxaa ama jaamacad ha noqoto ama institution ama bank wuxuu doonaa ka soo noqday in aada u iibsataan oo akhrisataan oo iska dhexashaan wax lagu dhabarkii lagu geliyana wax gelisana waxaa ka fiican bugaagtiisa wax allaaday wuxuu haystay wuxuu siistay bugaag dhaqaalana waa wax allaaday wuxuu dhaqaalo haystay haddaan dhan muubsanin wuxuu muubsan markaasaa miisaanka lagu bata sacuud ku soo maraya kuwa labuuha ka soo baxay taas maxaa yeele waxaa maraysaa in aada iyo aad uga faa'iidsato oo wax kasta oo qoran oo aqoon leh aada iibsato dad baa jira waraaqaha meelaha ku daatay xataa intay qaadaan akhriya soo bandhigidda buuggan ayaa baahi badan loo qabay maadaama uu ka hadlayo kobaca iyo isbedelka ganacsiga gaarka loo leeyahay
warkaas waxnimo raadiyo beerol ayaad maqlaysaan dhegeystayaal goordha wararka caalamka intiisi kale ayaan aadi doonaa hase ahaatee markaan kusoo dhawaada xubinta sarifka suuqyada warka subaxnimo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerlaha xubinta waxaynu ku eegeynaa qiimaha liibiyaha basoodada saliidda ah haddii aan ku hormaro litirka ayaa liibiyaa sideed doolar nus litirka xabasoodada ayaa liibiyaa qiimo dhan afar doolar rubaca ayaa la siiyaa laba doolar ugu dambeyntiina tuminka xabasoodada saliidda ayaa la iibiyaa qiimo dhan hal doolar xubintiina waaginta
aad bay mahadsantahay sacdiye maxamed maxamuud oo soo jeedinaysay xubinta sarifka suuqyada warka subaxnimo markana wararka caalamka intiis kale inta badan dhakhaatiirta da-da yar ee kuuriyada koofureed ayaa ilaa iyo hadda ka dhaga adeegay amar ka soo baxay dowladda uu ahaa inay ku laabtaan shaqada dhammaadka khamiista inkastoo ay jirto hanjabaad dhanka sharciga ah qiyaastii boqolkiiba siddeetan dhakhaatiirta da-da yar ayaa joojiyay shaqada usbuucii hore iyagoona kasoo horjeeda go-aanka ah in si weyn loo kordhiyo tirada goobaha dugsiyada caafimaadka waxay sheegeen in tababarka dhakhaatiir badan ay hoos u dhigi karto tayada waxbarashada dugsiyada dugsiga caafimaadka ayna keeni karto in la dhimo mushaaraadka maamulka ayaa sheegay in kordhinta goobaha caafimaadka oo wax ka qaban doono arinta la xiriirta dadka south korea ee aadka daad u ah iyo dhakhaatiir la-aanta ka jirta dhulka miyiga ah dowladda waxay ku hajamtay in shatiga caafimaadka ka qaadayso dadka aan ku soo laaban shaqada marka la gaadho maalinka khamiista ah shir jaraa-id oo qabtay mid ka mid ah madaxda caafimaadka kuriya ayaa taageeray shaqo joojinta dhakhaatiirta waxaana uu ka digay cawaaqibka haddii aan qadaraasaadkaasi la cusboonaysiinin warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo beerula dhegeystayaal saaki waa nageynta